You're with SBS Radio.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
ibraahim macalin cali waxaad ahayd raggii soo qabanqaabiyey mas-uuliyiintii dadka soomaalida u keenay kulankan takhtarku uu noogu soo bandhigay dhibaatada ay leedahay isticmaalka maandooriyaha maxaa idinka idinku qasbay ama maxaad sababta aad u doorateen maan- dhibaatada maandooriyaha maxay ahayd maxaad dareenteen
aad baad umahadsantay walaal runtii fursadda iyo hawsha aada communitiga u haysaan oo maarata inaad warbaaxinta ka siisaan waxyaabaha anfacahaya communitygeen arintan hadda anagu aan soo qabanqaabinay group anagu waxaan ka tirsanahay la yidhaahdo talawadaag talawadaaguna afar qaybood oo bulshada saamayn ku leh ayaanu ku tashanay inaan waxaan ka qaban karna ka qabanno amaba aanu maaratay aanu dadka bulshada kicinno oo aanu dareensiino qayb waa qayb waxbarashada qaybna waa qaybta maaratay social issuega oo mujtamaca wixii saamayn kuleh oo maaratay maandooriyuhu ka mid yahay qayb waa qaybta shaqada raadiska qaybta kale iyo sportska in caruurta maaratay waxay anfacayo jirkooda iyo maaratay iyo timekooda labadaba in eh, waqti loo sameeyo Eh, midaan hadda ku saabsan eh, maandooriyaha oo qayb ka mid a waxa social issuega ah waxaanu dareennay in communitygeennu eh, fahamka ay ka qabaan arrintaas iyo baraarugsanaanta ay arrinta ay ku baraarugsan yihiin inuu aada u hooseeyo marka taas oo marka ay keenayso xaqiiqana ay noqon doonto communitygeennu dad ka mid ah caruur ha ahaadaan dad waaweyn ha ahaadaan dhallinyaro ha ahaadaan inay isticmaali doonaan waxyaabaha maanduurayaasha amaba haddaba ay isticmaalaan marka si aanu arintaas communitiga ugu baraarujinno ayaa waxaanu bilaabaynaa haddeer iyo wixii ka dambeeya inaanu bal awareness program inaanu create garayno wax la xiriira waxbarashada dhinaceeda qofku inuu ogaado dhibaatada uu waxaan maandooriyuhu leeyahay eh, siyaabaha lagu garan karo eh, maxaan ku rahdaa eh, hor- marka hore waa inaanu horta baraarugsanaano qofku markaad feejigan tahay ood og tahay inuu dhib ku hayo amaba ku soo hayo oo in xaqiiq tahay inay labadan mid noqon doonto ama hadduu jiraa ama wuu imaan doonaa marka waa in qof walbo hadduu asagu markaa uusan xataa saamaynin qof kaleoo saaxiibkiisa ama dariskiisa ama walaalkiisa ayuu saamayn doonaa marka inuu fahmo siyaabaha lagu garto iyo sida looga hortago waa ay baan baanu ku talagalnay inaan communitiga la wadaagno
arrimahan ku saabsan maandooriyaha innaga oo dhaqan soomaali ahaan iyo islaam ahaanba muslimiin ahaanba labada dhinacba aynan ka mid ahayn waxyaabaha bulshooyinkeenna aadka baqdinta oga jirtay maxaad dhihi kartaa bulshadu maadaama baraarugeedu uusan saad sheegtay uusan si meeshii la raba gaadhsiinayn maxaa keeni kara in baraaruga uusan meeshii la rabay uusan gaadhsiinayn
waxaa ka mid a eh, soomaalidu waxay ku mahmahadaa waxaad qarsato way ku qarsadaan waxaa markaa dhibaato annaga dhaqan ahaan noo ah dadku markay dhibaato haysa inayna dadka kale la wadaagin Eh, taasu runtii dhibaatay keenaysaa wa- meesha aan ku noolnahay iyo wacyiga aan ku jirno Eh, dhaqan ahaan uma lihin maandoorayaasha waa sax diinteennuna meelahay ka istaagan ka taagantahay waa la ogyahay laakiin waaqica markaad aanu darisno waxaa xaqiiq ah in maaragtay oo- oo bulshadeennu aynan eh, ku ku baraarugsanayn war haddii dhib kuu dhaco ama walaalka haya ama dariska haya qof saaxiibkaa hayo mm, waxaa habboon inaad qayladhaan samayso qayladhaantaas oo war yaa i caawin kara war dhibkaanaa jira ama aan arkaa inuu soo socdo maxaan ka qaban karnaa marka waa in communitigu aynan u arag waxaanu wax eh, maaragtay family oo shakhsi a inuusan noqonin ee ay noqoto maxaan samayn karaa haddii aanan xataa anu dhibkaanu isan haynin maadaama la hubo inuu waaqic soo kici doono marka waxaan aad u jeclaan lahaa dadka inayn u arag inayna qarsanin ay ay markaa ay ay ay raadiyaan sidii ay maaratay caawin ku heli lahaayeen dadkana baraarugsanaantana saasaan ugu kaliftay inaan dadka u sheegno nidhaahdo waxaan wax la qarsada maaha aanu dadka la wadaagno meeshii caawimo jirtana aan ka raadsanno
dad badan baa ka soo qayb galay bulshada ka soo qayb gashay aad bay u fara badnaayeen taasi ma ka dhigan tahay dareenku heerka dareenka inuu gaadhsiisnaa
waa waa xaqiiq weeye dad badan baa maaragtay si ayagoona dadka kale u sheegaynin ay dareensan amaba ay arintaanu la soo darisay marka waxaad ka garan kartaa runtii waa saad sheegtay weeye dadkii maanta meeshaa isugu yimid badnaantooda oo qof walbana uu u yimid xataa inuu wax ka ogaado marka waa waa waxaan dhihi karnaa waa dhib qof walba uu dareensan yahay laakiin aananu baranin inaan ka wada hadalno oon laidhaahno war sideen waxaan oga wada hadalnaa sideen daawo u raadsanaa sideen dadkeenna oga baraarujinaa marka waxaan aad u qiyaasahayaa dadku inuu qof walba dareensan yahay inay waxaanu noqon doonaan wax dhaba haddaanay hadda weli ku baraarugsanayn marka aad baan u qiyaasahayaa inay dareenkaasu jiray xaadirkii maanta markaan aragnay intii soo xaadirtay maxaa marka aad adigu tal ahaan sidaad u aragta maadaama ad barnaamijkan hogaaminayseen bulshada soomaaliduna marka dhibaatooyinkan oo kale ay ku dhacdo ama ay la soo daristo aynan muujisanin ama dhaqanba aynan u ahayn maxay ku dhaqaaqi kartaa bulshada soomaalidu si ay u bedesho dhaqankan wallaahi wax kasta horta waxaa ugu horeeya in la fahmo waxa ay yihiin haddaana waxa aadan fahamsanayn waxa weeye meelta waxa qaabkaad u cilaajin lahaydna ma fahmaysid qaabkaad uga hortegi lahaydna ma fahmaysid qaabkii aad support u raadsan lahaydna ma fahmaysid marka horta marka ugu horeyso waa in waxa la fahmaa waxa uu yahay calaamado badan baa lagu gartaa calaamadahaasu sax waa noqon karaan qaladna waa noqon karaan qofna yuusan isdhihin unug ama cunugeygaan ka shakiyey calaamadahan aan ku arkay waxaana xaqiiqsanaya inay saana jiraan maya waxaas wax dad professional u yaallo weeye laakiin qofku laakiin waxaa habboon waalidka ah ama walaalka ah ama dhallinyarada waddankan jooga in uu aad iyo aad uu u barto waxyaabahaanu dhibka ay leeyihiin marka koowaad marka labaad maxaa lagu gartaa marka saddexaadna sideen uga hortagnaa marka intaas haddaanu iska dharjinno oon isla wadaagno inta yada annagoo kaashanayna dad khibrad u leh dad khibrad u leh markaa ayada ahna aanu idhaahno aanu fahanno sida aan ugu dhaqsaha badan oo aan arrintaa u raadsan lahayn meesha meesha ugu habboon oo dawadiisa laga heli karo
ugu dambaynta dadkii aan ka soo qaybgalin kulankan hadda ah maxaad had aad fikradood u jeedin lahayd ama aad talaood u jeedin lahayd waxaan aad iyo aad maaragtay runtii ugu mahadsan arrintan oo dhakhtarkan oo nin khabiir oo ah muwarahan ku saabsan sababna uu noogu ahaa walaalkeen doctor xasan duwe oo isaguo aqoon gooni u lahaa dhakhtarka asaga oo runtii ay adag tahay inay bulshooyinka kala helaan inuu maanta maaragtay fursaddaa dadka siiyey
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.